barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban herarka fiimyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis waana afar iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro warbaahinta bulshada u adeegsada inay mucaawinooyin ugu ururiyaan dadka baahan waxaa ku dana marka horeeto inta ahayno inaan dhar ku soo gadno iyo kaba iyo wixii aa awoodno kadibna cidihii aan ugu tagno halhal laakiin waxaa jira cido oo ilmo badan oo ama sideed ama sagaal ama toban xataa ka kooban laakiin kulligood ma aana wada awoodin hoota hadaa cid kasta kulligood cidaha kaleeto au gaari lahiina yaraanayso waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqyada magaalada boosaaso oo si weyn looga dareemayo u diyaargarowga ciidda soonfurka kaalmihii qasiidooyinka ayaan iyaguna ka midhnaan doonin barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaanaad maqli doontaan
sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhasha britain in ay u safraan soomaaliya oo ay ku jirto somalilan marka laga reebo magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo wasaaraddu ay sheegtay in iyaguna muwaadiniintu ay ka baaqsadaan ilaa safaro muhiim ah mooyaane bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee britain ayaa sidoo kale loogu baaqay dhammaan muwaadiniinta u dhashay ingiriiska ee jooga soomaaliya inay ka baxaan sidoo kalena kuwa hargeysa iyo berbere u jooga socdaallada aanan muhiimka ahayn ayaa iyaguna loogu baaqay in ay ka baxaan dhammaan dadka britishka ah ee booqanaya hargeysa ama berbera ayaa dowladda ingiriisku ay kula talisay inay ka fogaadaan goobaha dadweynaha iyo meelaha la ysugu yimaada islamarkaana ay si hoose ula socdaan wararka warbaahinta gudaha iyo dibadda warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay isku dayaan inay soomaaliya ka geystaan weeraro waxaa kaloo ay dowladda ingiriisku sheegtay in ay soomaaliya ka jirto khatar heerkeeda uu sarreeyo oo la xidhiidha dembiyo dhinaca afduubka ah weerarkii ugu weynaa ee ay kooxaha argagixisadu ka geystaan soomaaliya wuxuu ahaa kii afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol oo ruux
wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa beeniyey war ay sii daysay wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi taasoo ka mid ahayd in madaxweynaha maraykanka donald trump uu la waafaqay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi markii kulanka ay ku wada yeesheen dalka singabur in kolba in yar la qaado cunaqabataynta saaran kuuriyada waqooyi isagoo sheegay in trump uu si cad ay ugu muuqatay cawaaqibka hannaankani uu leeyahay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi leeyahay ee loo soo gaabiyo magaceeda k c n a ayaa sheegtay in trump uu u soo bandhigay in la qaado cunaqabataynta marka uu xidhiirku wanaagsanaado wasiirka arrimaha dibadda maraykanka oo ka garab hadlayay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan isagoo ku sugnaa caasimadda dalka kuuriyada koonfureed ee siyool ayaa sheegay in maraykanka ama maamulka madaxweyne trump aanu ku celin doonin qaladaadka ay hore u sameeyeen madaxweynayaashii hore taas oo ku tilmaamay inay ahayd in kuuriyada waqooyi ay ku abaalmariyeen ballanqaadiyo dhinaca dhigitaanka hubka nukliyeerka duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ba halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada ayay si joogtaa u adeegsadaan kumanaan dhallinyaro ah oo ku kala nool daafaa caalamka waxaana marka laga yimaado in ay dhallinyaradaasi ay xidhiidh ku wada sameeyaan sidoo kale jira dhallinyaro u adeegsada taakulaynta bulshada tabaalaysan dhallinyarada gobolka galgaduud ayaa iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada ku ururiyey taageero dhaqaale oo ay rabadaanta iyo weliba ciidda ku caawinayaan dadka u baahan uba xasan ugaas waxay ka mid tahay dhallinyaradaasi waxaanay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uga warantay sida ay hawshan ku soo bilaabeen iyo weliba ilaa hadda tirada dad ah ee ay caawiyeen hawshaani waxay ku bilaabatay horta sanadkan waxaa kaalin weyn ka qaato sida dadka ama loo caawiyo ama wadanka wax loogu qabto social media marka hawsha hawshaani waxay ka bilaabatay social media anakoo dad ah oo ku jirno group eh aa gabar su-aal soo jeedisay ka warrama haddii aan dadka wax u qabano ama ilmaha aan ciidsiino ay soo jeedisay ra'yi ah waa lala qaatay dhowr qofaa la qaatay waxbaa la isku soo dardaray waxaa la go-aansaday in aniga la igu soo hagaajiyo iyo cabdullaahi rooble weriye cabdullaahi rooble marka labadana markii lagula soo hagaajiyey waxaan anagana go-aansanay inaan ilmihii u adeegno inaan marka saasna ku gaarsiino hawsha sidaasay ku bilaabatay wax aba mahadsan bal caruurta la dheysiinayo si dadku ay u fahmaan maxay ahaayeen carruurta waxay iskugu jiraan ilmo agoonno ah iyo ilmo agoon u ekayaal ah sababto waxaa jiraan ilmo oo agoon ahayn laakiin xoogaay aada u duruufaysan sida ilmaha waaridka kasoo qaxeen abaarihii oo kaleeto ama dagaaladoo kaleeto ama waxyaalo badan ay jiro oo xoog fiican haysan ama dhaqaalo fiican haysan laakiin aada waxaan xooga u saarayna ilmaha agoonta ee laakiin waa iska jiraan dad qaar ay ku dhex jiraan oo xoogaa iska duruufaysan marka kuwaas oo badan agoonta oo badneed ilmaha xooga saareyna dhaqaalahan marka aad ku ciidsiinaysaan carruurtaani waxaa ku deeqaya sidaan u fahmay waa dhalinyaro reer galgaduudeed ah oo isu tegay ha waa dhalinyaro siiba u badan dibadda iyo africa kenya soomaaliya xoogaa ha waa dhalinyaro reer galgaduudeed ah arrintaa marka waad u istaagteen adinkaa dhabarka u ritay tirakoob ma samayseen ka hor inta aynan hawsha bilaabin
runtii maya tirakoob ma aana samaynin sababta tirakoob haddaan samayno way cadinaadeen cadidkeeda way yaraanayo inta wax loo qabanayo laakiin waxaan isku dayna marka horeeto inta aan hayno inaan dhar kusoo gadno iyo kaba iyo wixii awoodno kadibna cidihii aan ugu tagno halhal laakiin waxaa jira cido oo ilmo badan oo ama sideed ama sagaal ama toban xataa ka kooban laakiin kulligood ma aana wada awoodin sababta haddaa cid kasta kulligood wada siino cidaha kaleeto sida u gaari lahiina yaraanayso waxaa isku dayayna cid kasta markay badan yihiin ilmaha inaan saddex afar kasoo qaadano laba wiil laba gabdhood oo kaleeto kuwa ku xigo sidoo kaleeto laakiin cido waxaa iska jira ayagana saddex ama afar saba ka kooban marka tirikoob ma aana sameynin laakiin intaa awoodnaan ugu tegeen tirada ilaa iyo hadda aada wax u iibiseen haddaad bal nala wadaagtid tirada aan wax u iibinay konton cunug waa gaaraysaa laakiin ilaa shalay iyo maanta maanta iyo shalay aan tagnay meelaha waxaan u tagnay ilaa iyo sideed qof marka sideedii qoysku afar cunug camal aan kasoo qaadanaynay marka way socotaa haddana shaqada weli hawshu qadyay idin tahay maadaama aan la gaarin maalintii ciidda ahayd marka ilaa iyo goormaad socoshiin inaad soo gabagabaysaan hawshaan waxaa laga yaabaa hadda laba beri kale inay nagu qaadato sababto waxa ahayna waa hadda waa caddidan yihiin ama hal maalin ama laba laba maalin inaan kusoo gabagabayno maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada kale iyo dadka wax haysta si dadka aan danyarta ah iyo agoonta aan waxba awoodi karin maalmaha farxadeed looga faa'iideeyo waxaan ugu baaqi lahay dadka siiba dadka ilaahay wax siiyey ama ganacsato ha ahaadeen ama siyaasiin ha ahaadeen in ay ku daydaan dhalinyaradan isxilqaamtay runtii dadkan hadda isxilqaama waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oon waxba haysan oo wax saasa buuqda aan haysan oo arday u badanoo dad maxaa dhahaa qurbaha hadda gale u badanoo marka waxaan ugu baaqi lahaa inay ku daydaan dhalinyaradaas oo kaleeto isxilqaamtay oy usoo jeestaan sidii ay dadka aan waxba haysan wax u siiyaan aniga badana badana halku dhig aan isticmaalo wuxuu yahay maanta hadduu dab dab dabkaaga shidan yahay dad buu ka duusan yahay ee ogow
dhegeystayaal waxay taasi ahayd ubax xasan ugaas oo ka mida dhallinyaro gobolka galgaduud warbaahinta bulshada dhaqaale ay ku ururiyaan ku caawiya dadka baahan waxaanay u warramaysay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
ahaan bulshada muslimiinta ah ayaa u diyaargaroobaya dabaaldega maalinta ciidda soonfur iyadoo mashquul badan laga dareemaya badi magaalooyinka waaweyn gaar ahaana goobaha laga dukaamaysto magaalada boosaaso waxaa suuqyadeeda buuxdhaafiyey dadweyne kala duwan oo u diyaargaroobaya ciidda waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf ayaa mid ka mid a suuqyada magaalada boosaaso booqda islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey
xilli maalmo kooban ay naga xigto munaasabadda ciidulfidriga waxaa suuqyada magaalada boosaaso laga dareemayaa u diyaargarowga ciidda dadweyne iyo weliba waalidiin ilmahooda u gadaya dharka ayaa lagu arkayaa suuqa boosaaso qof walba oo ku sugan suuqa ayaa raadinaya inuu helo labis cusub oo uu kaga duwanaanayo qofka kale dharka uu ku iidayo waxaa jira dadweyne ka xagaabaxay magaalada balse hadda u yimi in dharka iidda ay u gadaan ubadkooda kuwaas oo ku sugan magaalooyinka ay u xagaabaxeen ee puntland qaar ka mid ah dhallinyarada ganacsiga ku leh suuqa magaalada boosaaso ayaa igaga warramay sida dadweynaha ay uga iibsanayaan dharka ciidda maasha allah hadeer ganacsiga dadku aad bay nooga adeegtaaniin ganacsi badan baa ka jira suuqa ciid wanaagsan baanu leenahay wallah maasha allah bataanu gadanay ciid wanaagsan baan joognaa insha allah bismillahi raxmaan magacay waxaa lahaa maxaa siiyaadan maanta waxaan aad ugu faraxsannahay oo aad ugu weynaa ciiddii oo hadda noo soo gelaysa ka dhamman tahay laba beri suuqana aad baa loo adeegaya dadku dib bay u soo noqdeen say u adeegan lahaayeen waxaan leeyahay ciid mubaarig bilkastaad joogtaan ilaahay subxaana wa tacaala hanugu barwaaqo iyo bashbash ciidana ciid aad iyo aad u fiican weeye boqolkiiba boqol inkastoo ay jeer jirto xoogaa dharla'aan ayna yar hayso oo dharkiin aadna maaragtay nooga yaryahay marka waxaan u sheegayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meerkasta waxaan leeyahay ciid mubaarig ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa ciid mubaarig khayr iyo barwaaqo bashbash baan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa tuu ciid mubaarig halkan waxaan ka iibsanaynaa ciiddii kawayaasheenii ciidda waa ku faraxsannahnay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa leeyahay ciid mubaarag kulli caam waantum bikhayr daliya dibad dhammaantiin anigoo magacayga mumtaas taahir jaamac marka ciid wanaagsan baa leenahay dhammaan ummadda soomaaliyeed dhar kala badbedelan baa suuqa la keenay dhammaantood dhar badelan oo kala nocnooca baa suuqa la keenay marka waxaan leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan asxaabta ummadda soomaaliyeed maasha allah alxamdulilaah ciid wanaagsan aad baan u ciidaynaa alaabtii ciidka u gadanaynaa magaalada dhexdeeda ugu jirnaa alxamdulilah carruurtaannu kaga farxinaynaa diyaaradihii baabuurtii qoryihii kulli waa u gadanaa ilaahay mahadiis ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah rabbilcaalamiin wallaahi carruur badan baa maasha allah toddoba carruuraan is siinaya ilaahay baa mahad iskale xagaabax bay ku maqan yihiin kulli waa u adeegaya insha allah waxaan rabaa inaan saamayn uguma hayo aniga haya hudhey waa haya baroogi waa haya baroogana legima iibi jirta waa ka gacantaada ku hartaa indhaha waa ku hartaa waa dab hudhey waa dun dhar qaale weeye dhar isbishir weeye dadkuna aad bay ugu qanacsiin marka baroog u dhibna ku leeyin marna u dhibna si nin walba calafkiisu qaadaya wuxuu ilaahay sii u iibsanaya
yuusuf maxamuud v o a boosaaso aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kalena dhallinyaro badan ayaa maalmahan dambe ee rabadaanta shaqo ka hela islamarkaana dhaqaale uu ka soo galaa suuqyada iyagoo aba alaabo kala duwan ku gada goobaha ay dadku ka tukaamaysanayaan wariyaha v o eda ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa qaar ka mida dhallinyarada suuqa ka shaqaysta wax ka weydiisay sidaa u shaqeeya aniga axmed bale axmedsiin baledha cayaantaiddan baan annagu ka yarabkaadisanaa maaragta salmaashadaas u iibina waxaa darkaysoo dhan wax loo cararaya waa ubad iyo ciyaal wax loo cararaya waa lagu iibinaya halkan waxaa la jooga ninka oo dhallinyara oo asna ka mida dhallinyarada iibinaysa ciidda wax magacaaga adoo igu bilaabay maxaad iibinaysaa magacayga waxaan iibinayaa sandaalkan aad arkayso oo maadhin turkiya oo aan siinayo qimar jaban si ay dadku wada ciidaan marka maalmi hore maad iibinaysa mise maalmaha dambe ciidaad ka faa'idaysan wallaahi waxa weeye markii hore maan iibin jirin camalaha ciidda ka faa'idaysanaya
wallaahi xaalkuu fiican yahay ma xuma wax dhibaato ma jirto waa la iibsanaya ciyaalkoo kale aan iibinaya habnihii baan iibinayaa inamadii baan iibinayaa wax walba waan iibinaya walahi magacayga dalmar baa laydhaa adigaa mudan walaash magaca walaal maxaad iibinaysaa magacayga waxaa laydhaa ismahaan walaal waxaan iibinayaa shaalmaash iyo bogseeraan iibinayaa
marka ma horaad u iibinaysa mise maalmahan ciidaad ka faaidaysanaysaa ma wallaahi maalmaha ciidda horena waanu iibinay iminkana waxaan u soo baxnay dhanka suuqa ayaa ka yar faa'iido badan saa darteed baan halkan ugu iibinaynaa marka hore xaggaad ku iibinaysay
kolkii hore dee maalmaha ciidda un baan iibinayna ee meel muhiima oon fadhiisanna ma jirto marka waxaa ka mid tahay dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa labada habeen ugu dambaysa ciidda eewa haa walaal haa haa waxaad ka soo saari ciiddaadii macatii xaafad iyo haa gebi gebi wuxuu ilaahay iga siiyaba dhammaan marka waxaad iibinaysaa garamada yara ciyaalka xabadda garanka misaad siinaysaa xabadda garanka waxaan siinayaa laba boqol waaweynka yaryar iyo wastaani intaba waan iibinayaa waa kaas
magacay waa maxamed bile waxaan salaamayaa ummadda ummadda reer jabuuti meel kastay joogaan waxaanahay bacadlaha suuqa ku raagnay waxaan leenahay meel kastay joogaan ummadda reer jabuuti maxal ciideen waan soo dhoweynaad bahda haddaad tihiin v o da maxamed bilo maxaad iibinaysaa marka khamiisaanta aad arkaysaan iibinahayaa yaryar waaweyn bas- eh, yararkii waaweyn baba leh marka khamiisyada kuwa ciyaalku amisa kuwa dadka una amisa waaweynka waxaan siiyaa laba kun oo faran yararkana waxaan siiyaa kun iyo shan boqol oo faran bal suuqaya ka waran si wax loo iibsanayo jawiga suuqa aad buu u fiican yahay waxaan le- waa maalin waa maalin waxa weye finaal oo ciid ay soo dhowdahay dadku waxa weeyaan aad buu faraxsan yihin Iyo- magaca walaal xasan baa laydhaa xasanow maxaad iibinaysaa waxaan iibinaya waa iskriim weeyaan markaa iskriimka subermarketka ka soo qaadaa halkan suuqa bartankiisaan keenaa markaa dadku markay ah, suuqa ay wax ka iibsanayaan ah, ay ku daalaan ay harraadaan iyaga iibsadaan marka waa dhaka fiican markii lasoo daala laga- laisku qaboojinaya iskriimkaaga haa haa waa sidaa weeyaan waa carruurta iyo dee dadka waaweynba way wada iibsadaan marka qiimihii supermarketka qiimo ka jaban miyaad siinaysaa haa qiimihii sidii subermarketka lagu siinaya tafaariiqdan baan ku iibinaya leanno markaan ka soo qaato subermarketka waxay iga siinayaan qiimihii jumladda ay soo xisaabinayaan marka ana faa'iidaan kasii daba helaya Yaa la isqaboojiyaa leedahay.
haa markaa dadka isqaboojiyaan haddee Ma- maalmahan dambe ciidda mise caadi ahaan baad iibisaa anuu caadi ahaan baan iibiya rabadaantii ka hor baan iibshaa laakiin ah, rabadaanta dhexdeedana waxaan iibiyaa tobanka u dambeeyo hameenkiya ah, waka waa magacayga mustafa ladhaa abdirashuul asagan waxaan ahay saacadoole saacadahan iibiya alxamdulilah aad iyo aad baan u fiicannahay waan iska shaqaysanaa ka waran saacadaha ciidda ma la iibsadaa haa waa la iibsadaa si fiican baa loo iibsadaa En magacaagaada igu bilaabaya ka waran ciidda maxaad iibinaysaa waxaan iibinayaa dhar alla magacayga waxaan kugu bilaabay xuseen maxamed aadan aan loo leelaado shayaal fiican baan iibinaa dhar jadiid aan u furnay dadka ma- waan soo dhowaynaynaa waan la sairanaa waan lala soconaa dadka sideed dharkaad iibinaysaan gaar ahaan ma isku jir baa mise waa kii ciyaalka waa kii ciyaal iyo dadkii waaweynba waxaan iibinayno marka maalmaha dambe u dambeeya soonka dharkee xoog kee xoog loo iibsadaa waxaa loo iibsadaa maalmaha labada cisho ugu dambaysa juqniga Waa- ka ciyaalka mar horaa la iibsadaa inta hore ka dambena waxaa la iibsadaa kuwa waaweyn dadka waaweyn ayaa la iibsadaa Een, sidaa waan ula sairnaa ummadda
wagaag dhegaystayaal waxay taasi ahayd wariyahayga dalka jabuuti sagaal siciid faarax oo ka wareysanaysa qaar ka mid a dhalinyarada suuqyada magaalada jabuuti ku gadaya dharka ciidda haya falastiin dharka ciidda markaad maqashay waxaan kaleeya farxad aniga dharka waxaa ka darnaa macmacaanki allah yaa alla maxaad ciil cilaanka suuqa dhan markii lasoo galo waxaad dareemaysay nolol Mhm.
ah inay howlu socoto in maaragta ay dadku dukaamaysanayaan buuqii badnaa xalwadii lasii dalbanayay buskudkii foornooyinkii marka qoyskii dhowr qof ka kooban waa gar qof waxaa loo xil saari jiray inuu maaragtay xalwadii raadiyo qof inuu buskudkii soo dubo foornada tago gabadha cilaanka in lasii ballamiyo shaqooyinku waa Waxa- badnaay waxaan filaya adiin aad macmacaanka qaabisanayd waxaan filaya saad macmacaanka ugu horeysiisay waxyaabaha la dareemayay Way, in marka la ka- soomanyaa weli annaga waa soomannaa inkastoo maalintii ugu dambeysay ku jirna dabcan aad iyo aad waxaa een, eh, waxyaabaha la dareemayo dumarkuna xilligan waxyaabaha meelaha cilaan saarkay saf dhaadheer ugu jiraan ee cilaankii raggana saartaan maxay sameeyaan raggana timaha khalaas Hay.
waa in xilligaan dharka marka lasoo qaato waa in xirimaad iyo timahoo la jarto ayadana kuyuu loogu jirayay oo waxyaabaha aadka loo dareemayay kala duwana qurbaha laakiin ka waran ramadaan ramadaanka hadda waa waa kasii dhammaanaya ciiddii waddanka lagu ciidi jiray iyo ciidda maraykanka balka war weliba maalin shaqa markay kusoo aaddo aduu waddanka aduu si kale ku kala garanayside waa qof aroos oo keligii aroosa iyo qof aroos oo magaaladoo dhan li- la arooskii ay kala da- kala dabaaldegayso kala qayb galayso saasaad dareemi karaysaa farqiga Een, maxay noo xiga falastiin haye Een, dhinaciinaba ammaanada markana mid ka mida een, heesihii aanu ugu talagalna weliba waa wadac wadacaan filayaa aadaad usii sugotid rabadaanti haa dhegeysi habboon
Ramadan wadac wadac yaa ramadaan dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu jalecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo hayaan nuur bukhaari oo barbarkayga midig fadhiya mahadsanid shirwac kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta ayaa maanta si rasmi ah u bilaabanaya iyada oo dalka martigelinaya ee ruushka uu ka hortegi doono dalka sacuudi carabiya madaxweyne valadimir putin ayaa ka qeybgalaya munaasabadda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka lusniki stadium oo ah garoon qaada siddeetan kun oo ruux kuna yaala magaalada moscow ee caasimadda ruushiya ruushka ayaa waxa ay qabashada koobka adduunka ku bixinaysaa saddex iyo toban bilyan oo dollar iyada oo kulamada ay ka dhacayaan koob iyo toban magaalo oo dhammaantoodba martigelinaya kulamada isaaraga hore ayaa socon doona ilaa iyo siddeed labaatanka juun halka kuwa istuurka ee kala baxa ay bilaaban doonaan soddonka bishan juun ciyaarta kama dambaysta ahna waxa ay dhacaysaa shan iyo tobanka bisha juulaay ee soo socota xulalka brazil france spain argentiin iyo dalka koobka difaacanaya ee jarmalka ayaa ka mid ah dalalka aadka loogu saadaalinayo in koobka ay ku guulaystaan kulanka maanta ee furitaanka xulka ruushka ayaa laga yaabaa in uu safto ciyaaryahan serjey ignashevich oo ah siddeed iyo soddon jir ciyaaraha caalamiga ah ka fadhiistay waxaa ruushka ku kalifay difaac yari soo wajahday in laacibkan ay dib u soo celiyaan waxaana ka dhaawacan dhowr laacib oo difaaca ka ciyaara ruushka waxaa kale oo dhaawac uga baxay xulka laacibkooda alexander kokorin waxaana hadda xidiga ay ku tashanayaan uu yahay laacibka weerarka ka ciyaara ee fidor ismalof sacuudi carabiya ayaa waxaa horboodaya laba laacib oo dhanka gooldhalinta ku wanaagsan oo kale ah maxamed al saxlaawi iyo muhanad casiiri laakiin lama oga qofka uu macalin huwan antonio bizi dhanka weerarka kusoo bilaabi doono sacuudiga iyo ruushka hal jeer ayay isaga horyimaadeen ciyaar kubadda cagta ah ciyaartaas oo ahayd ciyaar saaxiibtinimo ayay sacuudigu ruushka ku garaaceen afar gool iyo labo sanadka markuu ahaa kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii dhinaca kale tababaraha xulka masar hector cuba ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo in maxamed salaax uu ciyaaro kulanka ay masar la dheeli doonaan xulka uruguay balse waxa uu sheegay in uusan wax go-aan ah ka gaari doonin ilaa galabta inuu soo safi doono ama inuu ku bilaabi doono kursiga kaydka masar iyo uruguay ayaa jamcaha birita ah fooda isdari doona dhinaca ugu dambeyntiina horyaalka ingiriiska ayaa waxaa la sameeyey isku aadka xil ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta ee manchester city oo horyaalka iyadu difaacanaysa ayaa kulankeeda ugu horreeya waxay la dheeli doontaa labaiyo tobanka bisha agost ee soo socota kooxda arsenal waxaana arsenal ay noqota kooxda keliya ee labada kulan ee ugu soo horeeya la ciyaari doonta kooxa waaweyn iyadoo kulanka xigan ay la dheeli doonto chelsea tottenhamna waxay booqan doontaa ciyaarteeda ugu horreysa kooxda newcastle waxaana lagu ciyaari doonaa garoonkeeda kadib markii la sameeyey ama mab la dhisay garoonkeedii caanka ahaa ee magaalada london sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay ku ciyaareysay garoonka wembley oo ah garoon uu leeyahay xulka qaranka iyo xiriirka kubadda cagta manchester unitedna waxay kulankeeda ugu horeeya martigeli doontaa leicester city liverpool ayaa ciyaarteeda ugu horeysa waxaa lagu beegay westham kooxda dhowaan kusoo biirtay heerka koowaad ee wolverhampton wonders ayaa waxa ay iyana la ciyaari doontaa everton sidoo kale kooxda fulham oo ka mid ah kooxaha kusoo biiray sanadkan horyaalka ingiriiska kadib markii ay kasoo baxeen horyaalka labaad ayaa waxay martigelin doontaa crystal palace halka bournemouth iyo cardifna la isku beegay kulankooda ugu horeeya xubinta ciyaarahana ee dhegeystayaal waa naga intaa
waa hagaag nuur u mahadsanya falastiina intayn aanu gelin heesta waxaan filayada koobka adduunka bilaabmaya markaynu ka nimaado kole wixii falanqeynaya natiijooyinka iyo see u dhacaan iyo ciyaartooygu si u kala wanaagsan yaho geli doonaa waxaan filaya nuur inaad kooxdaad inay ku calaamadsan tahay
sharwac kooxdeydii waxaan filayaa in ay baxartay marka xulka talyaaniga Ma koobkii oon bilaabanba koox hartaa taageeraysa ha aniga markay gabagabada soo gaarto ha kooxaha ugu sarreeyaan mid kala baxaa maya nuuro isreebreebkii kooxaha falastiin ay hadda ciyaari doona laba iyo soddonka xul Mhm.
ayaa inta inaan imaan waxay soo ciyaareen isreebreeb Sida Aduu aan la socon isreebreebkii hore baa lagu marka socnay kooxda.
Italia oo Oh, maaragtay- Talyaanigu ahaa.
ha marka Yes.
laakiin dabcan weyn.
waxaan ka daydayin doonaa kooxdii aan taageeri lahaa marka ay ciyaaraha bilowdaan wareega u dambeeya waxaan rajeynayaa inaad xolal badan oo iyaguna aad muhiima kusoo biirta falastiin laftirkeedu kooxdeedu way Adiga- way garanaysaa.
u dambeeya Aad weydiiye Wareega ugu yaa dambeeya.
taageeri doontaan sharwac adiyaa taageeri doontaa aniga warkayga waa cad yahay kooxda dalka britain baan taageeraya ingiriiska Ingiriiska, ha.
waxaana u rajeynayaa guul badan ingiriiska lix- Een, lixdankii ugu dambeysay inay qaadaan marka Marka- a- marka- ana waxay la tahay marka- labada markay- kun iyo lix- iyo lixdankii inay qaadi doonaan laba kun iyo sideed iyo tobankeena iyagu yeelanayaan baan filaya aad aa umahadsan tahay shurac maxaa noo haysaa Een, waxaynu jaleeci doonaa dhinacii qasiidooyinka ay nabi amaanka waxaa idinku soo maqan codka fanaanada faadimo qaasim ilowle wacdiga adkeeya iyo weliba ah fanaanada faadimo qaasim hudooda dhegeystayaal ayaa u gabagabaa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa anigu cabdixakiin maxamuud shirwaca falastiin axmed iimaan iyo nuur xasan bukaar iyo guud ahaan baada v o a leh sidaa iyo nabadgelyo